dagaaladan ayaa waxa ay u dhexeeyeen gaadiidleyda ka howlgasha gobolka hiiraan iyo kooxo hubaysan oo jidigoyooyin dhigtay qaar ka mid ah waddooyinka isku xidhiiriya gobolkaasi waxayna dagaaladan maalintii shalay ka dhaceen deegaanka ilka cadde oo qiyaas ahaan magaalada beledweyne u jira shan iyo labaatan kilomitir iyadoo ay gaadiidleydan xirteen waddada islamarkaana ay hakada geliyeen isu socodka gaadiidka iyo dadka waxaana arrintan ay u sababeeyeen isbaarooyinka xaddadhaafka ah ee kooxahan hubaysan ay soo dhoobeen waddooyinka gobolkaasi inta la xaqiijiyey waxaa iskudhacan ku dhintay laba qof halka sidoo kale ay ku dhaawacmeen laba kale mid ka mid ah dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey sida ay wax u dhaceen meew dagaalku wuxuu ka bilaawday waxaa iska dareemaysaa nimankan gaadiidleyda gaadiidleyda soo uruursatay oo beekaamyadooda iyo horyahooda la yimiday isbaaraha tirada badan oo labaatan iyo sideed isbaaro gaartay ayaa mataqaanaa ka timiday oo mataqaanaa nimankaa meesha isku keenay wayna ilaamiyeen oo miiliyog bay ka deeyeen oo qadkaba waa laga arki karaa hadda jilaclana way degan yihiin intana way degan yihiin nimankaan kalena waxa waaye xoogaa waddada ku furaynaa waayo xoog aa kugu muquulanaa oo ku furaysaa waddada waana car mar waayo wir rag hadaa tahay mar waayo ma garad waa laisku xoog sheegto oo laisku xanigi sheegto ah marka nin oo mataqaanaa shiididla la yidhaaho iyo qoladan gaadiidleydaa isku dhacday wiil asiga la socday na waa dhinta waa maqlay mid kalena afkay axbad ugu dhacdo waa maqlay midna way jirisaa maqlay deegaanada uu ka arrimiyo maamulka hirshabelle oo qayb ka ah maamulada shishayaha ku daaban ee ka jira dalka ayaa waxa ay la kulmaan bulshada ku dhaqan deegaanada uu ka arrimiyo maamulkana dhibaatooyin kala duwan oo uga yimaada askarta maamulkaasi waxaana tallaabadan ay gaadiidleyda kula dagaalameen kooxahan hubaysan ay muujinaysaa halka uu gaarsiisan yahay dhibaatooyinka ay wajahayaan bulshada ku dhaqan deegaanada uu ka arrimiyo maamulka hirshabelle